waxa weeye xilligii ilaah looga bartay inuu roobka dadka u shugo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa maalmaha inagu soo aadan in roob fiixanay u da-o reer puntland
waa tahay
sidaa darteed saddexda maalmood ee soo socda oo ay ka bilaabto khamiista arbacada waxaana khamiista jamcaha sabtida waxaa maaragtay ilaah laga rajaynayaa in roobab fiixani daanan xooluhuna aad bay u jil-aan oo waalita sidaa dadkeed markaas dadka waxaanu uga digaynaa inay xoolaha jiriyaan oo sidii ay uga roob uma adkaysan karaan waayo xolashooda wax kuma jiraan jiil hore ma laha sidaa darteed bal intii tabartooda inay la dadaalaan oo xoolaha maaragtay ka jiriyaan roobabkaas waa tahay guddoomiye roobabkaas ma waxay ka dii doonaan guud ahaan gobolada puntland mise soomaaliya idin
guud ahaan gobolada soomaaliya oo dhan baa la rajaynayaa inuu ka doo laakiin meelaha ay ugu xoog badan yihiin waxa weeye deegaanka waqooyi galbeed ee somaliland iyo inaga wey labadaa meelood abaarta ku badnayd bay u badan yihiin waa tahay marka xoolaha markii laga yimaado dadka laftirkooda soo saameyn kuma yeelanayso
dadka naftirkooda saameyn bay ku yeelanaysaa de biyaha wasaqaysan iyo meelahay muxuu ahaa inay cabbaan baa looga digayaa dad meelaha qaarkood daacuun baa horey uga jiray oo banaankaas dadku waana kuma tegayeen waana ku saxaroonayeen sidaa darteed dadku inay iska ilaaliyaan biyaha maaragtay inay iska ilaaliyaan biyo la-aan ina waddanka waa ka jirtaa biyahaan ayan hubinayaan xabin oo maaragtay meelaha u dhow dhow weliba deegaamada magaalooyinka iyo soo meelahaas inay aada isaga ilaaliyaan iyadana uga digaynaa waa tahay dhinaca deegaanada xeebaha oo leh oo kale bari iyo iyaga laftirkooda ma ma la saadaalin karaa in roobab xoogan ay kusoo socdaan
roobabku deegaanka oo dhan baa lagu sheegay wax meel gaara wax laguma ilaafayo sideedana gugu dalkan wuxuu ka da-aa waayadan dambeka ka da-ayay shanta berioo bishan u dambaysa iyo shanta berioo usoo horeysa mararka hadiiba uu da-ayo usoo horeysa bisha may toddobada casho hadda arsan tobanka casho weeye marka dadku inay digniintooda lahaadaan waxay badbaadsan karaan laka badbaadsadaan waayo waayo roobabka caadiga oo da-aya baan anagu waxaanu hadda wax roob culays oo weyn nagama sheegin laakiin waxaan isleenahay roobka caadiga oo da-ayaba iyo xooluhu iyo dadka toona xamili karin
waayahay marka ugu dambeyn maxaad u diraysaa shacab weynaha puntland ee idaacadda dalgirkaala socda iyo dadka reer guraaga ah ee dhawaan deegaanadaas u nagraacay qaar baa naloo sheegaya inay soo guureen duba oo meelihii dhinacaasi somalilan soo aadeen maxaad guddoomiye udiraysaa waxaan u sheegaynaa dadka hadda matalan guuraya oo raran waxaan oran lahayn labadaa saddexdaa maalmood inay baxnaaniyaan oo sugaan sababtoo iyagoo raran haddii roobeelo waa dhibteeday leedahay xooluhuna si uga badbaadaan waa adag tahay ama cudur bayba ka qaadaan xooluhu haddii ay ku qoyaan baabuur gudihiis oo xanuuno waxaa jira xoolaha ku dhaca oo finan baa kasoo yaaca neef kasta korkiisa sidaa darteed waxa weeye anagu qolyaha waxaan leenahay ilaa bal sabtida suga ayaan ku leenahay dadka anagan dhegaysanayana waxaan leenahay wixii dee sabata bixin oo loo diri karo xoolaha ama baxa ha noqdeen ama maaragtay teendhooyin ha noqdeen waxay u gargaar u gargaari karaan inay u diraan maalmahaas inta ka horeysana kuwa haraadka u baktiya inay biyo gaarsiiyaan intaas baan anigu ku oran lahaa